الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب مسجد قباء masjidu quba waxyaabaha ku soo arooray baabka hadlaayo kan weeye qaala xadaثana yacquub bn ibrahim aلdawraqi qaala xadaثana ibn culaya ismaaciil ibn ibrahim qaala akhbarana ayub can naafic can bni cumara radi allahu canhuma kaana wuxua laa yusali midaan tukan min aduxa ay fi duxa ilaa fii yoomeyni laba maalmood mooyaane yowma maalin yaqdimu uu soo gelayo maka fa inahu kaana waxaa yaqdimuhaa mid soo gala maka duxan goor barqa ah fayatuufu bilbeyti kacbaduu ku dawaafi jiray uma yusallii wuxuu tukan jiray rakcatayn laba ragcadood khalfa almaqaam maqaam gadaal tukan jiray marka ma cadda labadaa ragcadoodna wuxuu ku tukan jiray ibnu cumar biniyati duxaa mise biniyati rakcatay tawaaf laakiin waktiga ay dhaceen ayuunbu ahaa waktu duxa wa yowma iyo maalin yaati uu yimaado masjida qubaain fainahu kaana waxaa yaatiihi mid yimaado kula sabtin sabti kasta faidaa dakala almasjida masaajidka markuu galo kariha waa naci jira an yakruja minhu inuu ka baxo xataa yusaliya fiihi ilaa uu ku tukanayo qaala wuxuu yihi wakaana waxaa yuxadiثu mid ku waramaa ibnu cumar ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama kaana inuu ahaa yazuuruhu mid booqdo masjidu quba raakiban isagoo gaadiidkiisa saaran wa maashiyan iyo isagoo lugeynayaba aw maashiyan qaala wuxuu yihi wakaana wuxaa ibnu cumar yaquulu mid yidhaahda inamaa asnacu waxaan samaynayaa un kamaa ra'aytu sidaan arkay asxaabii yasnacuuna iyagoo samaynaya walaa amnacu u diidi maayo axadan axad an yusaliya inuu tukado fii ayi saacatin saacad kastoo shaaa uu doono oo min leylin habeen ka mida aw nahaarin ama maalin hayra an laa tataxaraw laakiin hase yeeshee laa tataxaraw ha ku dadaalina oo ha la eeganina salaadiina طuluuca shams qoraxdu markay soo baxayso walaa guruubahaa iyo dhicitaankeeda toona ha la eeganina marka baabu masjidi quba markuu leeyahay alimaam الbukhaari raximah اllahu tacaala wuxuu u jeeday ay fadluhu fadaaisha uu leeyahay masjidu quba masjidu quba waa masaajidka waa masjidu bani camrin bani cawf waxaana culimadiida waxaa loogu magac daray ceel halkaa ku yaalay waana masaajid ku horeeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo aasaasay intii aanu soo gelin magaalada madiina masaajidka taqwada lagu aasaasayna waa yahay lamasjidun usisa cala taqwa xaqu an taquuma fiih oo masjidi quba iyo masaajidka rasuulka rasuulka ee madiina labaduba maga waa leeyihin sifadaa axaadiis saxiixa ayaana ku soo aroortay in aayaddaasi ay ku soo degtay reer quba masaajidka la sheegayo ee ikhlaaskii alla kacabsiga lagu aasaasay uu yahay masjidu quba masaajidkani markii hore waa ka baxsanaa magaalada madiina oo waxay dhaha culimada qaarkood saddex mayl buu u jiray magaalada madiina kaana fi lcawaali tuulooyinka markaa magaalada ka baxsana duleedka magaalada ayaa quba ay ka mid ahayd qaarkoodna laba mayl buu u jiray bedhaan qaarkoodna saddex mayl laakiin iminka masjidi quba waxa uu ku dhex yaalaa magaalada madiina magaaladii ayaa ballaadhatay oo gaadhay qadiyadda ku saabsan cabdillaahi bni cumar inaanu tukan jirin salaatu duxa taa hore ayaynu uga soo hadalnay waxaynu tilmaanay ibnu cumar radia allahu canhu intii isagu markaa uu ogaaday un inuu ku gaabsaday halkanna waaba caddeeye inamaa asnacu kamaa ra'aytu asxaabii yasnacuuna buu yidhi salaatu duxaana inay tahay salaad mashruuca oo lana joogtayn karo ayaynu tilmaanay rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam markuu yihi kama fi صaxiixi muslim yusbixu calى kuli sulama min ibni aadam can asadqa waxaa rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam uu yihi yujziu can dalika aw min dalika rakcata adduxaa waada fi صaxiixi muslim xubin kastoo ka mida xubnaha bani aadamka saddex boqol iyo lixdanka sadaqad baa lagu leeyahay marka ay nabad kuwaa berisato waxaana sadaqadaa faraha badan qofka ku gudaysa laba ragcadood tukado fii waqti duxa abu hureyre iyo abu dardaana rasuulku alayhi salaatu wasalaam salaadan waa u dardaarmay in rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu tukan jirayna bal inuu tukadayna waa kuwa saxaabada qaarkood sugay sida umuhani marka salaatu duxaa inaanay mashruuc ahayn looma deliishan karo hadalkan iyo mowqifkan cabdillaahi bni cumar culimada qaarkoodna waxaa ibnu cumar salaatu duxaa asalkeedaba ma diidanayn laakiin in la joogteeye ayuu diidanaa walihaada o munaasabaadka qaarkood isla uu tukan jiray marka masjidu quba uu taga iyo iyo marka goorbarqaa uu dawaafay iyo almuhim xadiidkan wuxuu tusinayaa fadliga uu leeyahay masjidu quba iyo fadliga ay leedahay salaada lagu tukado fii masjidi quba laakiin ajarka faraha badan ee loo sheegay salaada lagu tukado masjid nabiy calayhi الsalaatu wasalaam tabciifku uu ku jiro kunka salaadood ay u dhiganto ay ka fadli badan tahay looma sheegin masjidu quba fadli kale ayaa loo sheegay salaada markaa lagu tukado masjidu quba oo laba ragcoodo lagu tukadaa inay u dhigmaan xagga ajarka cumra ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay baabu man mid buu baab iyo ataa yimi masjida qubain masjidu qubaa tegay kula sabtin sabti kasta qaala xadaثana musa ibnu ismaaciil qaala xadaثana cabdاlcaziiz ibnu muslimi can cabdillaahi bni dinaari can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku wuxuu ahaa yaأti mid yimaado masjida qubaain kula sabtin maashiyan isagoo lugeynayo raakiban aw raakiban isagoo gaadiidkiisa saaran yani xasaba maa tayasara lahu marba sidii u fududaatay ayuu ku tegi jiray wa kaana cabdullaahi wuxuu ahaa waa ibnu cumara radia allahu canhu yafcaluhu mid sidaas sameeya marka xadiidka hore marfuuca ah kumay cadaynin rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu sabti walba uu tegi jiray cabdillaahi bni cumar inuu sabti walba tegi jiray baa lagu sheegay laakiin xadiidkan waxaa ku caaday in rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintaa uu kaga dayday oo rasuulku sabti walba uu tegi jiray masjida qubaain qeydkaa goorta uu tegi jiray inay ahayd uu booqan jiray yowma sabt qeydka awgii baa markaa xadiidkan mar kale ugu soo celiyo baabkan gaarka haddana bukhaari uu ugu baabay baabu itiyaani masjidi qubaain masjidi qubaa tegistiisuu baab yahay maashiyan isagoo logeynaya uu tago raakiban aw raakiban oo inaanay markaa sunno ahayn in lug lagu tago ama gaadiid lagu tago ayaa halkana uu baabaysa ee qofku marba sidii u fududaato inuu ku tegayo haddii lugtu u fududaatona waa logeynaya oo gaadiid markaa aanu haysan haddii waxa weeyaan gaadiid u sahlanaadana gaadiidkiisa ayuu raacaya قال xdثna مسدد qال xdثna يحyى عن عubayd اللh بن cmر الcmrي qال xdثnii نافع يحyna و يحyى بن سعيid القطان qال xdثnii نافع عن iبن cmر رضي الله عanهma qاaل kاna النبiي صلى الله عليه وsلم rasuulku wuxua yأتي mid yimaado qubاn raakiban isagoo gaadiid saaran و maashiyan aw maashiyan زاad بن نmayr xadثna عubayd اللhi عن ناaفع fayusallii waa tukan jira fiihi fii masjidi qubaa'in rakcatayn laba ragcadood ayuu ku tukan jiray waxaa markaa xadiidka laga qaadanayaa masjidu qubaa qofku marba sidii u fududaato inuu ku tegi karo nahyigii ku soo arooray in safar loo galo buqcad tegisteeda ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaanayo nahyigaas inaanu taxriib faa'iideynahayn bay u daliishadeen culimada qaarkood tegitaanka rasuulku uu tegi jiray masjidu quba laakiin daliishiga noocaasi sax maaha lianna adihaab ilaa quba in lam yakun safaran tegitaanka la tago masjidu quba ee madiine iyadoo laga baxayo safar ma ahayn waxaanaynu tilmaanay in laa tushad riaal shadd rixaal inay tahay halkan kinaaya can isafar riwaayadda imaamu muslimna raximah llahu tacaala ay ku caddahay wa inamaa yusaafaru uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa tegis kasta lama diidayo tegista safarkaabaa la diidaya tegitaanka masjidi quba rasuulku uu tegayana calayhi salaatu wasalaam safar ma ahayn waxaa kaloo ay deliishadeen culimada qaarkood oo yidhi xaaraan maaha in loo qastiyo kayri masaajid halaata safar loo galo liziyaarati saalixin aw qariibin aw saaxibin aw طalabi cilmin aw tijaaratin aw nuzhatin oo aynu sheegnay ashyaada markaa isku daraan inay kala xukum tahay oo haddii meesha aan loo qastiyahayn ee ujeeddo kale loo tegaayo cilmi loo doonanayo kale oo haddii cilmigii halkaa laga waayana dee meel kale looga wareegayo ama laga yaabo iyadoo cilmigeedu yaallo meel kale in looga sii rixlaysto ama sheekhiba dee inuu ka tago oo la raaco wakadalika haddii loo safraayo lisilati raximin qaraabo xidhiidhinteed ama uu samafal waalid amaba se tijaaro iyo ganacsi dee meesha lafteeda looma qastiyona taasi xadiidka soo geli mayso almuhim adilahooda waxaa ka mida xadiidka imaamu axmed wariye min طariiqi shahr ibni xawshab qaala samictu aba saciidin wadukirat cindahu الsalaaةu fi طuur faqaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam laa yenbagii lilmusalii an yashuda rixaalahu ilى masjidi tubtagى fiihi الsalaaةu غyr اmساجid غayr الmasjid الxarاam والmasjid الأqصى وmasjidi marka laa ynbagigaas ayay deliishee malabka waxay len xadiidku waa ضaciif fii sanadi shahr ibn xawshab oo ضaciif ah marlabaadkana laa ynbagii ma tusiso marka ay sharciga ku soo aroorto shaygaas inaanu xaaraan ahayn bal kelmaddaasi waxay daahir ku tahay haba ixtimaasha macno kale eh maray ku soo aroorto fi nusuus fi alaayaat aw fi laxaadiid taxriim bay daahir ku tahay wamaa yenbagii liraxmaani an yatakida walada qaluu subxaanaka ma kana yenbagii lana an natakida min duunika min awliyaa yaa odhan kara laa yenbagiidan ama maa yenbagiidaasi taxriim faa'iideyn mayso لhadaba sheekh iبn baz uu radiyey hadalkaa uri laysa اlamru kama qaal bal huwa ظaahir fi التaxriim wاlmanع w hadihi lafdaة fi curfi الshaarc shaanuha caظiim kama fii qowlihi tacaalى wma ynbagii lلraxmani an ytakida walada qowlu qaluu subxaanaka ma kana ynbagii lana an natakida min dunika min awliya haddii xadiidku uu ansixi lahaa markaa taxriim buu faa'ideyn laha ta kale dhinac kalu radin kaga yahayo halka yidhaahdeen nahyigan masaajidda ayuunbuu ku gaar yahay dee hadduu ansixi lahaa hadalka abu saciid waxa uu ku yimi iyo deliishigiisani salaada markaa lala aado meesha atuur la yidhaahdo ayaa markaa la weydiiya ama agtiisa lagu soo hadal qaado markaasuu xadiidkan u deliishaday dee xadiidka masaajida shad rixaal iyo masaajid inuu diidayo salaada atuur lala tegay uma deliishadeen abu saciid nacam ta kale iyaduma laha waa makruuhda oo laa yenbagiigaasi haddaanay dee taxriim faa'iidan waxa ugu yaray faa'iidaysa karaahay noqon leh iyaduna ma laha shad rixaal ilaa qubuuri asaalixiin waa makruuh ma laha calaa kuli xaal xadiidkan ka warramay rasuulku inuu qubaa tegi jiray raakiban wamaashiyan waxaynu nidhi ma ahayn tegitaankaasi safar ma ahayn xadiidkaa horena wuxuu ku saabsan yahay marka safar loo galo haddii aan markaa safarba loo gelin laakiin mukhaalafaad kale ay ku jiraanna sida in la baryayo dadka xabaalaha ku jira ama la magan gelayo ama loo nadrayo ama gurna la weydiisanayo hadi kullaha waa shirkiyaat waana cibaadaadka maanta lagu sameeyo xabaalaha dushooda cibaadadu maaha un qofka qabriga ku jira in loo tukado ama loo soomo ee haddii la baryo la weydiisto wax ilaahay mooye cid kale aanay bixin karin bal xataa waxa kuwa noole ay qaban karaan haddii la weydiisto waa cibaado la caabuday saaxibuulqabriga ilaahay baana taa qur-aanka ku sheegay wman adlu miman yadcuu min duni illahi man laa yastajiibu lahu ilى ywmi اlqiyaama whm can ducaa'ihim gaafiluun waإida xushira الnaasu kanuu lahum acdaءa wakanuu bicibaadatihim kaafiriin aakhiru laaya u fiirso ilahay awelkeeda muxuu sheegay yaa ka baadiyeysan ka baryaayo ilaahay sokadiyey midaan ajiibahayn ilaa ywmi اlqiyaama haulaai amwaat ma ajiibayaan dadkaa dhintay ee la baryayaa qofka baryaayo ilaa yowmi alqiyaama hadduu ka dul dhawaaqo waxaa laga yaaba qaarkood in idhahdaan mararka qaarkood baa awliyadaa dhimatay markaan xabaalada dultagta dul tagnaanu barino ayna ajiibaan oo aynala hadlaan laa yumkin inay idinla hadlaan kuwaas ee cidda haddii cid idinla hadasho xabaashaa cid idinkala hadashay shayaadiin baa idinla hadashay waana jirto axaadiid saxiixa baa ku soo aroortay shayaadiintu dadka inay u geli jireen asnaamta fi ljaahiliya oo asnaamta ay dhexdeeda ay kala hadli jireen kuwiinbaa markaa xabaalahan la baryayo ee lagu dawaafayo ee loo nadrayo ee loo qalayo xaggooda u wareegay oo dadka u dhexgelaya haddii cid markaa dhimatay ay soo baxayso dee adduunyada ay imanayso amaba se ay adduunyada hadalkeeda laga maqlayo nebi maxamed baa arrintaa u mudnaan lahaa ummaddana waa soo martay xaalado aada loogu baahnaa in nebi maxamed qabriga uu ka soo baxo oo wuxuu kala xukumo ama tala uu ka geysto khilaaf taagan inuu hadlo oo inta wax la weydiiyo uu hadlo xaalado aada loogu baahnaana waa jirtay laakin hada lam yaqac walan yaqac sheikhu islaam ibnu taymiyana kitaabkiisa la idhaha alistigaasa fi raddi cala albakri ayaa masaladaasi uu kaga warramo oo tusaalayaal badan uu keenay inay shayaadiintu ay talabus sameeyaan oo ciddii ay baryayeen ay u yeedhanayeen inay isugu soo ekaysiiyaan dadkan dadka dhintay gurmadka weydiisanaya nacam ilaa uu sheegay xataa shaikhulislaam ibnu taymiya laftiisa intay suuradiisa isu yeeleen inay dadka qaarkood ay u tegeen markii la yihi miyaanay suurtagal ahayn inay malaa'ig yihiinna wuxuu uhi laa almalaa'ikatu laa yakdibuun malaa'igtu been ma sheegaan oo malagintu aniga isuso ka ekeysiiye ma idhaahdeen ibnu taymiyana le waa beene waxaa anigu laydinmaan imane waxaa idiin yimiye beenta idiin sheegay waa shayaaiin wey doonaya inay idin lumiyaan almuhim ilaahay aayadda akhirkeeda wuxuu ku yihi waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaaan dadka marka yowma alqiyaama lasoo ururiyo kuwii la baryayey baa cadow u noqonaya kuwii baryayey wa kaanuu bicibaadatihim kaafiriin cibaadadooda la sheegaya waa baryadii xagga hore lagu soo sheegay baryadii ay baryaye cibaadadii caabudayeenna waa ka kufriyaan oo anagu shaba kuma lahayn bay odhanayaan o waa dafirayaan waa diidayaan oo waa inkirayaan o waa iska fogeynayaan marka hadda waxay ku caddahay baryada la baryo manaa makhluuq fii ma laa yaqdiru calayhi ila allah ama makhluuq gaa'ib oo maqan la baryo ama makhluuq dhintay inay tahay cibaado la caabudo adu magaca doonisidba ula baxo ama tawasul ku magacow ama tacdiimulawliyaa ku magacowo waa cibaado aada caabuddo wey dawaafka waa cibaado ilaahay lagu caabudo haddaad qabri ku dawaafto adoo saaxiibulqabriga weyneynaya tacdiiman lahu waad caabudde haddaad u nadarto se dadka qaarkood ay sameeyaan waad caabudde waayo nadarku waa cibaado haddaad wuxu gowracdo tacdiiman wa taqaruban adigoo waxa weeyaan weyneynaya amaba se ugu dhowaanaya oo ka baqaaya ama wax kaga doonaya adigu magaca doonaysidba ula baxo xaqiiqada gowracaasi waa cibaado ilaahayna gowracayo salaaduu meel wada dhigay qul ina salaatii wa nusukii gowracaa salaada lala xiriiriyeyna waa gowraca tacdiimkiiyo taqarubku uu la socdo ilaahoo qura ayaa xaq u leh qul ina salaatii wa nusukii lilaahi rabbi alcaalamiina laa shariika lahu sida salaada aan cid kale mid dhimkiyo mid nooltoon aan loogu tukan karin ayaa mid dhintay iyo mid nool toona aan waxba loo gowrici karin tacdiiman wa taqaruban nacam iyadoo lagu weyneynayo ama loogu dhowaanayo ama ha dhinta ama ha noolada ama jin ha noqdo ama insi ha noqdo xoolaha maanta xabaalaha dushooda la geeyo siyaarada lagu magacaabaana dee taasay ku dhisan yihiin dadka qaarkoodoo xarfaana waxyaro fahmaya baa laga yaabaa inay ku idhaahdaan war waxaan uga jeednaa un sadaqo waayo sadaqada haddaad uga jeedo maxaad adna ka lugooday xoolahana aada ka lugaysad xabaalaha dushooda kala doontay ile xabaaluhu meel dadka lagu casuumo maahe masaakiin baad ka weyday beledka aad joogto haddaad sadaqad la baxayso ama hilib ha noqoto ama wax kale ha noqotee intaad gowracdo markaa aad ilaahay daraaddi u gowracdo aad ku sadaqadaysato maxaadse waktiga gaarkaa ugu qabanaysaa oo sanadkiiba maraad maalmo go-aan aada uga dhigaysa markaad arrintaa hoos ugu sii dhaadhacdo xaqiiqada ayaa lagu sheegaya maxay nagu dhacaya haddaynu iska dayno siyaaradan aynu dhigayno bimacnaa xoolahan aynu geenayno meelheblaayo aynu ku qalayno halka su-aasha markaad weydiiso ayaa jawaabta saxdaa lagu siinaya oo gowracani inuu ku dhisan yahay weyneyn iyo ugu dhowaansho iyo wax kaga doon ayaa kuu caddaanaysa oo la odhanaya waxa weyaan de waxay nagu dhacaya awliyada waxooda haddii la sii waayo waraabayaal bay nagu noqonayaan minaad maqalsho kuwan abgaada waraabayaashu dadka ku dhameeyey markii awliyada xaqoodii la siin waayo war awliyadu ma dadkay boobaan xoolaha dadkay la leeyihin haddii la siin waayo ma habeenkii waxay ku odhanayaan habeenkii un waa ku waraabana soo warra dad iyo xoolo xo kagala tegey war awliyadu ma xoolaha dadkay boobaan maxaad awliyada u ceebeynaysaa mar labaadka awliyadu ma waraabayaal bay noqdaan inaanay bani aadam ilaahay karaameeye aanay ahayn abaar waa tii dabada lasuu kayageliyey markii aan aanu sii weynay awliyada waxoodan siyaaro waa tii riyihii darata lagu saliday ee idihii hilinde lagu saliday ee baardho noo bixi waaye waxaanu xooga yaro taransanayba intan aanu awliyada xaqoodii siinay marka waa baqo laga baqayo oo laisleeya balaaya idinku samayn doonaan haddaad waxooda sii weydaan ama khayr iyo wanaag bay idinka ceshan doonaan gowraca niyada iyo qasdigaa ku dhisanina waa ka shirkigae qofka sameeyaana uu nacdalan yahay lacana allahu man dabaxa ligayr illaah kaana weeyaan ka xabaalaha markaa dushooda ka dhaca nacam baabu fadli ma inti inta naam baabu fadli ma shaygii ama dhulkii fadligiisu u baab yahay bayna alqabri u dhexeeya qabriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo walmimbari mimbarka rasuulka qaala xadaثana cabdالlahi bn yuusuf qaala akhbarana malik can cabdالlahi bn abi bakri can cabaad bni tamiimi can cabdالlahi bni zaydi اlmaazini radi allahu canh ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaal maa bayna beytii inta udhaxaysa gurigeyga waa mimbari iyo mimbarkayga rawdatun baa ku taala beer min riyaad اljanna manaa beeraha jannada ka mida qaala xadaثana musadad can yaxya can cubayd الlahi qaala xadaثanii khubayb bn cabdالرaحman can xabs bni caasim can abi hurayra radi allahu canh can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama qaal maa bayna beyti inta udhaxaysa gurigeyga waa mimbari rawdat min riyaad اljanة wa mimbari mimbarkayguna calىa xawdi xawdkayga ayaa uu ku dul yaalaa markuu sheegay bukhaari raximah اllahu tacaala fadliga ay leedahay salaada lagu tukado fii masjid اlmadiina ayaa waxaa baabkana uu u duntay si uu inoogu baraarujiyo ana bacda biqaaci اlmasjidi afdalu min bacdi in masaajidka buqcadihiisu ay sii kala fadli badan yihiin oo buqcadihiisa markaa u fadliga badan ay kamid tahay alrawba meesha la magac baxday imika oo ay inta udhaxaysay mimbarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo gurigiisa oo halkan looga jeedo xujratu caaisha qolkii caaisha qabri baanu markaa u baabaystay bukhaari baabu fadli maa bayna alqabri waalmimbar waayo xadiidka duruqdiisa qaarkood bay ku soo aroortay maa bayna qabri wa mimbari rawdatu min riyaad iljanna waxaana culimadu u deliishadeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu markaa sii ishaaray ama tilmaamo in halkaa lagu aaso laakiin riwaayadda saxiixi waxa weeyaan beyti maa beyna beyti wa mimbari cidda markaa qabri warisayna waxaad moodaa inay bilmacna ku wariyeen oo yaana dee markii dambe maadaama gurigiisii uu qabrigiisa uu noqday ay markaa qabriga ka cabireen oo dee gurigii meesha uu ka baxay marka meeshaasi inay fadli dheeraada ay leedahay ayaa xadiidkani daliilu u yahay qadiyadda markaa ku saabsan xawdka insha allahu tacaala halkeeda ayay noogu iman doontaa baabu masjidi beyt lmaqdis beyt lmaqdis masaajida ku yaalo ah masjid laqsaa fadligiisa baabkii ka waramaye kani wey qaala xadaثna abulwaliid qaala xadaثna shucba can cabdilmalik qaala samictu qazaca mawla ziyaadin waa ziyaad ibn abi sufyaan qaala samictu waxaan maqlay aba saciidi alkhudri radi allahu canhu yuxadiثu isagoo ku waramaya biarbacin afar can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka uu ka wariyey faacjabanii waayo cajabgeliye waaanaqanii wa aanaqnani waa isla macno iyaduna way cajabgeliyin weeyaan waa tawkiidun qaala wuxuu yihi laa tusaafir laa tusaafiri ilmar'atu gabadhi yaanay safrin yowmeyni laba maalmood masaafata yowmeyn ilaa wa macaha zawjuhaa iyadoo ninkeedu la socdo mooyaane aw duu maxrami ama mid xaaraan ka ah manaa guurkeedu xaaraan uu ka yahy cala ta'diid marka masaafatu yowmeynku shardi maaha insha allahu tacaala halkeedaynu ugu tegi fii kitaabi alxaj buu axaadiisa ku keeni doonaa bukhaariye mar rasuulku alaaata ayaam buu sheegay mar yowmeyn mar waxa weeyaan leyla masaafata yowm waxaana arrintu ay ku xidhan tahay xukumkan lagu xidhay un wix allaale wixii safar la dhaha muطlaqu safar laa tusaafir bal marka kulu ma yuطlaq calayhi safar qaalat ilmasaafatu am qasurat gabadhii ma socdaali karto ilaa macaha zawjuha aw bimaxrami yowmeynka waxaa mar loo sheegay marna alaaada marna yoomka ama maalinta qura lannahu dadka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la hadlayay munaasabada marka laega hadalkaasi uu ku yimi ayay kala duwaneyd masaafada markaa safar ay curfi ahaan u yaqaaneen ama u noqonaysa walaa sawma soomna ma jiro fii yoomeyni la soomo alfitri waaladxaa fii yowmi alfitri waaladxaa labada ciidoodna lama soomi karo walaa salaata salaadna ma jirto bacda salaateyni la tukado bacda subxi xataa taluca ashamsu salaada subax kadib ilaa qoraxdu ay soo baxayso wa bacda alcasri xataa taqruba ilaa ay dhacayso walaa tushaddu rixaalu safar looma geli karo meel tegisteeda ilaahay loogu dhowaanayo ilaa ilaa halaaثati masaajida saddex masjid mooyaane masjid اlxaraami mooyaane ilaa masjid اlxaraami mooyaane wa masjid اlaqصى wa masjidii oo masjid اlmadiina marka shaahidka xadiidka ku jira waa intaa u dambaysa oo masaa'isha kale qaarna horey noo soo mareen qaarna waa iman doonaan waxaa marka uu tilmaamaya xadiidku fadliga masaajidka ku yaala baytulmaqdis oo ah masjid alaqsa baytulmaqdisna magacyo fara badan ayay leedahay masaajidkaasi inuu yahay masjid ka mida masaajida saddexdaa masaajid alambiya ayanu dersigii shalay ku sheegay khasaa'istiisana ay ka mid tahay in booqashadiisa safar loo geli karo salaada lagu tukadaana ay dheer tahay shan boqol oo salaadood inay ka fadli badan tahay ama ka khayr badan tahay oo lagu tukado masaajida kale ila almasjid alxaraam wa masjid almadiina